bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka darsan saaka idin haysan waxaa ugu waaweyn agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowladda soomaaliya oo loo xiray fadh la xidhiidha musuq maasuqa golaha shacabka oo shir ka yeeshay ajandeynta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya xilli cilmi lasoo dhaafay uu kalfadhiyada baarlamaanka u baaqanaya koromla-aan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaatay magaalada muqdisho ganacsato banki caalamiga ka hirgelisa magaalada muqdisho somalilan oo sheegtay in ciidankeeda ay kala baxday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mudulooda oo magaalada muqdisho kulan fudaweyna ugu sameeyey ismada dhaqanka s c ee ku sugan caasimada booliiska kadhaga oo xereeyey nin maraykan ah oo dilay xaaskiisa oo soomaaliya ahayd wasaare ku-xigeenka dalka oo ka qayb galay shirka labilabaatanaad ee suuqa bariga iyo koonfurta afrika wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dagaallo xoogan oo weli ka socda magaalada khartuum ee caasimadda suudan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaki waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bishaas lixaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii subaxay reedo dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa la shaaci loo xiray arrimo la xiriira fal musuq maasuq ah ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa xabsiga agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay tariska booliiska gobolka warar hordhaca oo la helayaa sheegaya in xarigiisa uu salka ku hayo amar kasoo baxay xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka oo kusoo eedeeyey musuq agaasimaha waxaa sidoo kale socda qorsho kale la doonayo in maxkamadda gobolka banaadir lagu horgeeyo sidoo kale warqad kasoo baxday xeraalyaha guud ee qaranka ayaa lagu amray in xabsiga la dhigo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya qoraal kasoo baxa xafiiska xeraalinta ayaa u qornaa xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka oo ka duulaya waajibaadka shaqo ayaa soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku aadeysan arrimo masuq maasuq iyo sidoo kale dayaca xoolaha ummadda xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka waxa uu u gudbinayaa eedeysanaha maxkamadda awoodda oo u leh in la maxkamadeeyo ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska xeraalinta si kastaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr jeer wuxuu ku celceliyey in dowladiisa ay la dagaalami doonto arrimaha musuq maasuqa islamarkaana mas-uul kasta oo ku kaca fal la xiriira musuq maasuq xabsiga la dhigi doono sidoo kalene la maxkamadeyn doono maxkamadeyntiisana si toos ay shacabka soomaaliyeed uga daaban doonaan warbaahinta guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga joogtada baarlamaanka ayaa waxay ka yeesheen ajandeynta kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kulan xalay magaalada muqdisho ka qabsoomay oo uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa uu ka dhacay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa looga hadlay ajandeynta kulamada soo aadan ee uu yeeran doono baarlamaanka inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad waxayna xubnaha guddiga joogtada ah iyo guddoonka ay aada uga hadleen sidii golahan kalfadhigu ugu shaqeyn lahaayeen wax ka badarayay dhamaystirka dastuurka kumeelgaarka iyo hindisharceedyada caalamiga ah ay soo gashay xukuumadda sidoo kale waxaa laisla soo hadal qaaday isla xisaabtanka xukuumadda iyo korjoogteynta hay-adaha kala duwaneed dowladda intaa kadib markuu kulanka soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta sharaxaad ka siiyey qodobadii looga hadlay habdhuraha golaha shacabka shirkan ayaa wuxuu ku saabsanaa kalfadhigani saddexaad qaabka loo ajandaynhayo kulamadiisa falanqayn kadib guddigu wuxuu go-aamiyey in la qaato nidaam lagu salaynhayo habraaca shaqada ee kalfadhigan looga shaqaynayo golaha hadduu ilaha yidhaahdo qodobka ugu horeeya wuxuu yahay in kalfadhigan saddexaad uu qodobada ugu muhiimsan ee dastuurku inay ajendayaasha ku jiraan oo uu noqdo prioritiga muhiimadda leh inuu ka mid noqdo wax kabedelka dastuurka oo ay soo gudbinhayaan guddiga la socodka arrimaha dastuurka sidoo kaleeto kalfadhigan waxaa la rabaa in la meel mariyo heshiisyada caalamiga ee xukuumaddu gashay inay usoo gudbiso baarlamanka sidoo kaleetana waxay eh, guddigu soo jeediyeen in la sameeyo la xisaabtanka iyo korjoogtaynta xukuumadda in la soo gudbiyo Een, qodobadaas waxay asaasi u yihiin shaqada kalfadhigan saddexaad uu ka fikirayo eh, in dhammaantood la qabto een, golaha waxaana soo gudbiyey guddiga joogtada iyadoo saad ogtihiin kalfadhigii labaad ay jireen muhiimado gaar ah een shuruuc lahayd oo ahayd markaa inaan wax kaleeto oo ee, shaqaa la geli karin ilaa shuruucda laga dhammeeyo kalfadhigan saddexaad muhiimadiisa koowaad waa arrinta dastuurka muhiimada labaadna waa la xisaabtanka xukuumadda iyo korjoogtaynta wasaaradaha iyo hay-adaha kaleeto ee dowladda iyo heshiisyada ay dowladdu gelaysa kolkaa munaasabka u ah wadanka een, iyo waxyaalaha kaleeto ee kolkaa lagama maarmaanka u ah golaha in loo soo gudbiyo hadduu noqon hayo shuruuc kaleeto dheeriya iyo hadduu noqon hayo arrimo kaleeto u gaar aba ee, ilaa shantaa qodob ayaa maanta laga soo jeediyey lagana dooday lana falanqeeyey guddiga joogtada waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis qodobadaasiba inay sida ugu habsamida wanaagsan uga bilaabmi doonaan kalfadhigan saddexaad oo runtii ku bilaabanhaya si dardara iyo si dheeli tiran oo uu baarlamaanku uga jawaabayo la shaqaynta eh, xukuumadda iyo la shaqaynta shicibka soomaaliyeed ee ay muhiimka u tahay waxyaalaha asaasiga u ah inuu baarlamaanku mar kasta wakhtigii loogu talagalay go-aanada ku habboon uga qaato sidaas ayuuna maanta kulankeennu ee ku saabsanaag waxaa kaleetoo jiray guddoomiyaha baarlamanka oo safar ugu maqnaa wadanka Sacu- ee, boqortooyada sacuudi carabiya oo uu martiqaad ugu aaday baarlamanka sacuudiga oo iyadana uu warbixin ka siiya golaha warbixintaas oo ay ka dhegaysteen guddiga joogtadiihi waxyaalihii uu kala soo kulmay halkaasi iyo wixii ay isku soo afgarteen ee, dhigeenna wadanka boqortooyada sacuudi carabiya sidaas ayuuna maanta inoogu soo xidhmay si aad ugu ad
codkaas waxa uu ahaa bararaha golaha shacabka oo faahfaahin ka bixiyey kulankii ka qabsoomay magaalada muqdisho ee lagu hadlaya jeedinta falfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu madaxtooyada ku qaabilay ganacsato iyo sidoo kale madaxda bankiga siyaaradda oo maalgashi ku sameynaya dalka ganacsatada turkiga ayaa sheegay inay dhowaan xarig ka jari doonaan bankiga siyaarad oo ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya arrinkan wuxuu xoojinayaa isku xirta waa isku xirnaanta ganacsatada labada dal iyo kalsooni gelinta maalgashayaasha dibadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo ka hadlayey in kulanka ayaa sheegay in fursadahan maalgashi ee ka jira soomaaliya iyo qorshayaasha ay dowladda ku dhiirigelinayso waxa uu tilmaamay in dowladda iyo shacabka turkiga ay safka hore kaga jiraan saaxiibada iyo walaalaha ku kalsoon yihiin ganacsatada soomaaliyeed ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka yiri kulankii ula qaatay ganacsatada dalka ka hirgelinaysa bangi caalami ah maamulka somalilan waxay sheegeen in ciidankooda ay kala baxeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool war-saxaafeed ka soo baxay xukuumadda somalilan ayaa waxaa looga jawaabayey baaqii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ahaa in ciidankooda ay kala baxaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si loo joojiyo colaada muddooyinka bilooyinka lasoo dhaafay halkaas ka socota war-saxaafadeedka ayaa waxa ay somalilan ay ku sheegtay marka hore in ay puntland iyo sidoo kale xubno kala hubeysan ay ka qeyb yihiin dagaalka laascaanood ka socda qoraalka sidoo kale somalilan oo looga jawaabay bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay caqabada ugu weyn ee nabadeynta iyo xasilooni darrada ka jirta laascaanood ee hortaagan tahay ciidamo maleeshiyada oo kasoo jeeda dowla goboleedka puntland ee soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale somalilan ayaa sheegtay in sida kaliya ee lagu xalin karo colaada ka jirta magaalada laascaanood ay tahay in ciidamada puntland laga saaro magaaladaas si kastaba qaramada midoobey ayaa somalilan ugu baaqday in ciidankooda ay kala baxaan laascaanood colaada ka socota magaalada laascaanood ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof halka boqolaal qof kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa magaalada karbar kacay ah, kumanaan qof oo kamid ah dadka deegaanka kuwaas oo haatan xaalad nolol baaadnimo ay ku haysto deegaano ka tirsan gobolada sool sanaag sidoo kale waxaa la sheegay in dhismayaal fara badan oo ku yaala laascaanood ay burbureen dhanka kalena dhaqanka mudulooda ayaa muqdisho ugu sameeyey odayaasha dhaqanka waa dhan odayaasha dhaqanka muduloodna waxa ay magaalada muqdisho ay kulan soo dhaweyn ugu sameeyeen isimada c c ee kusugan muqdisho cabdisalaan joolaha ee warkan faahfaahinaya
magaalada muqdisho waxaa kulan soo dhaweyna loogu sameeyey isimada dhaqanka s c soo dhoweynta ayaana waxaa soo qabanqaabiyey duubabka dhaqanka mudulood oo ay hogaaminayaan imaam maxamed yuusuf iyo ugaas maxamuud ugaas cali xafladan soo dhoweynta ah ayaa ahayd mid si gaara loogu talagalay mas-uuliyiinta s c ka socda ee muqdisho jooga xildhibaano wasiiro culimaauddiin iyo nabadoono ayaana ka qayb galay soo dhoweynta ugaas maxamuud ugaas cali ayaa kulanka furay isagoona soo dhoweeyey isimada s s c waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta sharafka badan ee salaadiinteenna iyo madaxda qaranka oo ugu horeeyo guddoomiya ku-xigeenka aqalka sare iyo wasiirka boostada iyo akhyaarta kale golayaasha dhaqan iyo siyaasad iyo culimo iyo gabdho rag iyo dumar dhammaantiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib muhiimadda gogosha waa la sheegay iyadaana isfasirayso dadka muxtarimiinta ee gogosha loo dhigay waa fadhiyaan waaa waxay keliya u furan tahay siyaasad uma taale dhaqanay u taallaa soo dhowaada keliya walaalaheen inaan dhahno wixii aadan mudnaynina iyo maqaayadaha iyo meelaha aan dadkaan magacooda ku habbooneyn oo laidin geeyey iyo waxaan idin qalbin oon mustawihiin ahaynna akhyaarti horaan la qabaa akhyaarti horaan la qabaa ma la maqlaa mase marka akhyaaray raalli ahaadad mar kale soo dhowaada annagu wax kale sheegi ma karno oo wax kasta oo nahaba mustawihii iyo waxaad mudneedeen ma samaynin laakiin waxaan hubnaa inaan idin jecelnaha keliya taasaa niidda niid wanaagaas inaan haynaa bis niid idin haynaa marka soo dhowaada mar kale waay gogasha raalligaraynta aan ka bixinayna waxa waaye hoteelaa lagu dhigay dhaqanka mudulood wixii laga filayo haddii laga waayan in laga raalli ahaado waxa waaye waa jaceylka aan idin qabno iyo muddada yara aad joogaysiina waxaan isnire ha laga gaarsiiyo duubka in maaragtay maxaa la lahaa gogol loo dhigo aad iyo aad aan maaragtay imaashadiina ugu faraxsannahay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo suldaanka guud ee s s c ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran oo ay u sameeyeen duubabka dhaqanka mudulood iyagoona sheegay inay la kulmeen madaxda ugu sarreysa dalka waxay dhanka kale ka hadleen dagaalka laasacanood ka socda iyo in madaxweynaha somalilan muuse biixi uu hurinayo dagaalka halkaasi ka socda waa maalin khamiisa annagu hadda waxaanu joognaa koob iyo toban cishaanu joognaa waxaan ka mahadnaqayaa oo ka mahad celinayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd ee gobonimada ahayd ee soomaalinimada ahayd ee walaaltinimada ahayd ee ehelka ahayd ee sharafta lahayd ee aada noogu soo dhaweyseen caasimadii ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ee aydinu kala hadhin aada iyo aad baanu madaxweynaha uga mahad celinaynaa habeenkii labaadna waxaanu la kulnay ra-iisul wasaaraha inta ka sokaysay ee waxaa weeye xukuumadda ka midana waxaa weye ilaa iyo hadda oo ay xalay ugu dambeysay cid noo dhiman oo maanta dalka joogta haddii international community ay tahay iyo haddii madaxda dowladda tahay iyo haddii beelaha dhaqanka tahay iyo haddii shaksiyaad gaara tahayba ma ay jirto runtii waxaa weeye maanta waxaa ka dhacay caasimadda soomaaliyeed arrin mucjisaa oo taariikhiya oo aanan marnaba aanan ilaawi karin aada iyo aadna weydka mahad celinayna xaflad mataqaanaa mahad celinteedu ay ka muuqato shucuurtayada iyo mataqaanaa muuqaalkayga ayay ahayd aad baan uga mahad celinaynaa ciddii soo agaasintay oo ugu horeeyo ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle iyo duubabka kale ee dhaqanka mudulood oo halkan nagu soo dhoweeyey waxa aan runtii dhinaca yagana aan mataqaanaay qiimo weyn noogu fadhida sida uu sheegay garaadkaygu soo dhoweyntii qiimaha lahayd ilaa maalintii aanu nimi ilaa iyo maanta aysan kala go-in soo dhoweyntii reer muqdisho ay noo sameeyeen waxaa ka muuqata magaalada muqdisho soomaalinimada iyo soomaali weyn iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo mataqaanaay siday u arkaan qadiyadda ka degan deegaankaas qiimaha ay ugu fadhido ayay noo muujiyeen reer muqdisho runtii waan u mahad celinaya dhammaantood waan soo gaabinayaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka ah oo runtii markii hore halkan ugu casuuntay si fiicanna noo soo dhoweysay ugu dambeynna xalay madaxweynaha aanu isa soo macasalaameynay wixii aan ka wada hadallayna aan dhammaantood isku wada afgarannay annaguna aanu nahay haddeer ambabax iyo deegaankii inaan ku noqonayno ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala deegaankeygii oo nabada inaan ku noqonno dhibta iyo colaadda iyo dhibaatada joogana alle uu naga saaro ugu dambeyn imaam maxamed yuusuf ayaa kulanka soo gebagabeeyey isagoona duco ku soo xiray ugu dambeyn imaam maxamed yuusuf ayaa kulanka soo xiray marka hore towfiiqada allahna waafajiyo ilaahay idankiisa ilaaha wax la weydiistaahe ilaahay waxaan muraadkan ka leena allah sahlo ee taladayna towfiiq allah ka dhigo ee ra-iis si muraadkiina allah sahlo ilaahay idinkiisa jidka taa ka dhib la-aleeda dhib yar allah idinkaga dhigo
warkii dhegeystayaal subaxaad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel